walaalow dhacdadaasi waxay ka dhacday deegaanka heemo ma garat haya shalay baa waxaa da-ay roob aad iyo aad u weyn baa da-ay mhm boqolkiiba boqol dhulka oo dhan biyaa galay mhm
wiilashan dhalinyaro yaryar bay ahaayeen oo nacadka dhigta maantay rabeen inay imtixaan u fadhiistaan mhm marka nin yar baa biyo la tageen oo meel biyo oo mool u galay markuu moolkii uu galay oo ninkii qarsoomay buu ninkii kalena ka daba galay inuu soo qabtuu damcay labadoodiiba sidaasay sii rabbi oogu timid ma garat waa garta
marka hadda waa wax un masiiba oo rabbi uu keenay oo qadar ilaahay uu qadaray ah laakiin geeri foolxun baa meesha ka dhacday nin labaatan jir buu ahaa ninna toban iyo sideed jir buu ahaa ma garat si wanaagsan niman xufaad ah bay ahaayeen oo ilaahay diinkiisa barta oo macadna meesha ka dhigta maantay rabeen imtixaanka u fadhiistaan teeramka ahaa mhm marka ilaahay ha u naxariisto masiibadaasaa ka dhacday meesha deegaanka aheemo waa yahay dad baa gurmad ugu yimid adigoo aad ka mid ahayd yaa ku idinku weheliyey gurmadkii aad ugu timaadeen anaga gurmadka waxaan ka nimid bacadooyin baan ka nimid ee bacadooyin iyo heemana waa isku dhow yihiin mhm waxay isku jiraan wax shan iyo shan kilomitr ka yar dad badan oo magaalada ah baan ku nimid awalna hadda waxaan ahayn baa dadkii meesha wax ku baranayay baan awalna kamid ahayn mhm marka walaale magaaladiina xalayna duka magaaladana waa yimid oo gaalkac iyo duka magaalada gaalkac ayaa yimid dad badan baa iskugu yimid mhm haddee masiibahu tii turabaaniya baa meesha ka dhacday ilaahay ha u naxariistaan leenahay meeshaas hadde niman oo yaryar oo ilaahay un maaragtay u qadaray oo rag dhalinyaranimo meesha ugu wanaagsanayd marahaya bay ahaayeen ilaahay ha u naxariis hadde wuxuu ilaahay qadaro wax kasta waa inaan ku raali noqonaa waa sidaas warar waxaa jira sheeg hore dhallinyaradu meesha markii hore ku dabaalanayeen warkaas maxaa ka jira kadibna toga ku biyo keenay walaale meeshuu meel tog ah qaxaab baa ku taalay meeshuu saad og tahay mudug meeshaa dooxa mudug weeye waa meel dooxa ah dhinacyada waxaa ka jira meelo yar buura buuraa biyuhu ka soo rogaan mhm meel dhalinyaro badan iyo ciyaal baa meesha ku dadabaalanayay marka ayagoo dadabaalanhayo oo meeshii ku dabaalanhayo buu yarkaan meesha u galay mhm inuu soo qabto damcayo markuu damcayo inuu soo qabto asagiina waa ka dabagalay oo godkii baa qabsooda mhm marka saasay ku dhacday waana ciyaal badan iyo dhalinyaro badan baa meesha jooga niman culamaa ba hataa ciyaalka meesha ka kaxaynaya saddex jeer ayay ka kaxeeyeen kadacdina way kusoo noqdeen haddee dhalinyaro waad garanaysaa biyo arke
waa yahay horay dhacdadan oo kale mauga dhacday meeshaas maya dhacdadan oo kale weli oogama dhicin weligeed kama dhicin waa yahay warar waxaa jira sheegaya inuu togu biyo culus keenay toga ma biyo wada waktigaa bismi illaahi araxmaan araxiim waxaa u qabtaa meeshu tog waad horeysa tog maaha laakiin shalay tog bay noqotay ma garat haya meel kasta way iskaga soo degeen biyuhu dhan kasta way ka imaadeen ari baa xaataa ku dhammaaday meel kale oo ka shishaysa oo qaxaab ah laftirkeedu ari baa ku dhammaaday ma garat haya haddee meel loo malayn jiray oo ciyaalkuna awal dad ku dhammaan jiray ama loo malaynaya ma ahayne biyuhu meelahan guntiga iyo lowga korkiisa iyo u jooga bawdiyaha u joogay ayaa iskaga dadabaalanayeen meeshaan qaxaabta oon loo jeedin oo bay ku bay ku siibteen oo ay ku dhaceen ma garat waa gartay marka ma waxaa jira waxyeelo kale oo arigaas iyo wiilashan marka laga yimaado kale oo ay biyuhu geysteen oo ay keeneen baa jira aaggaa guryo dumay baa jira guri dumay baa jira hadda laftirkiisa shalay dumay kuwo kaleeto ayaga laftirkooda daas u garay baa jiro reere laga badbaadiyey meesha dhan baaba khatar gashay ma garat haya hadda waa un raxmadaa rabbi uu keenay unbaa un nusqaanteeda wadata marka wax loo malaynayo oo hadda ka hor ka dhacay meeshana ma jiro